meydka ninkan oo rasaas lagu dhuftay ayaa lagu arkay gudaha magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan lama oga cidda sida rasmiga ah dilkiisa ugu dambeysay iyo sababta loo dilay qaar ka mid ah shacabka aqoonta u leh ninkan oo sannado badan garanayay ayaa ka hadlay dilkiisa iyagoona sheegay in aysan garanayn cidda dishay wallaahi nin ninkaa ilaahay horta naga yaqaan cid dishay laakiin nin miskiin oo ilaahay oo ahay nin bulshadan ku dhex nool oo ahay labaatankii sano balweyn nin joogo ahay ilaah u naxariisto nin xanuunsano magaalada sii joogo ahay markaasoo meydaa saaka loogu yimi meesha wallaahi nin kolley oo waxa waa dhaxaada oo iska xanuunsan magaaladanuu iska joogi jiray soo meyda markii loo yimid waa la diday oo laisku toosiyey kolley amnigaan u yimid waana la qaaday ninkaas haddana saaga markaan suuqa nimid waxaan la kulanay waaba meyd oo ninkii dirin baa saaran haddana ninka xablaal ku dhacaaleyey waa yaabanaa marka ilaa hadda ma naqaano waxay cilladaas ku jimin ma garanayno ilaahay dambi lagu qurimaa dhanka kale waxaa faraha ka baxay amniga magaalada beledweyne iyadoo dadkii shacabka ahaa ay ku dhow yihiin in ay gebi ahaanba isaga guuraan magaalada mid ka mid ah dadka ku dhaqan magaalada ayaa sheegay in beledweyne ay gashay xaalad fawdo ah ayna marba marka ka dambayso amnigeeda uu faraha kasii baxayo dadka magaalada beledweynena maantay heer ee afti la weydiiyo oo na garab istaaga iyo dhagax meel ka qaada layidhaha ma joogaane soomaalidu waxay tidhahdaa ratigii bal lagu gubagel wuxuu uga sheekay u yaqaanaa hal qofa oo maantay wax isdhaanta male dadkan way tacbaaneen sida hadda yarka iga horreeyay uu ka hadlaayay buundooyin uu ka hadlay kooyin iyo xaawataakii howladaagba intaasaa ka jirto inaad taleefanadii waaweynee guryaha soo dhiganno oo tagna la qaato oo magaaladii ay foodo iska noqoto ay nidaam la'aan jirto waa daalnay xaqiiqatan wax aan dheef moodaynaana dhib isku bedelay annaga canug yaroo facebook wax ku soo qorqoray iyo mid qurbo ku soo wareera dadka xal waa u keeni waayo inaan wada guurno oo xamar toddobada boqol raadsanno guryo wada kiraysanno iyo in magaalada wax laga beddelaan taagannahay magaalada beledweyne ayaa waxa ay sii galaysaa xaalad liidata iyadoona ay ku sii bateen dilalka dhaca iyo tacadiyaadka kala duwan ee loo geysanayo bulshada ku dhaqan halkaasi